kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka ee v o a barnaamijka ayaana ku eegaynaa doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay puntland toddobaadkan taasi oo natiijadeeda habeenkii xalay si rasmi ah loogu dhawaaqay barnaamijkana waxaa marti ku ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka puntland axmed maxamuud cumar ahna kusimaha guddoomiyaha guddigaasi marka hore guddoomiye soo dhowow bal marka xiga waxaad warbixin naga siisaa guud ahaan sida ay doorashadaasi u qabsoontay iyo caqabadihii idinka soo maray
bismillahi raxmaan raxiim walaal waa mahadsan tahay maxamed bashiir waa idaacadda v o a nooga mahad celinayaa fursaddan ayna siisay haddaan su-aashaada u laabto si guud doorashadani doorashadii golayaasha deegaanka puntland doorashadani waxay soo martay marxalada kala duwan oo saddex fays baa maaragtay lasoo qabtay saddexdii faceki ugu horreeyey wuxuu ahaa saddex degmo facekii xigana wuxuu ahaa soddon degmo kan hadda ugu dambeeya oo gebagabada aan israacinta ahayd ee aan hadda qabanay wuxuu ahaa isna saddexda degmo ugu dambeeyey marxaladaha kala duwan ee soo martay bilowga hore waxaa loogu talagalay in hordhac ahaan saddexdaa degmo tijaabo lagu sameeyo maadaama markii horreysay gola degaan laga qabanay puntland ay ahayd soddonka degmo soddon iyo saddexda degmo oe haray waxay ahayd in la qabto oo diiwaangelintu ay ka dhacday saddex bayna suuragelin afar bayna suuragelin inay ka dhacdo oo garoowe dangora iyo godob jiraan iyo laasqoray oo iyadoo diiwaangelintaana ka dhicin duruufahay u hareen saddexda degmo waxay ahayd khilaafaad siyaasi oo markaa jiray marka xilligan ay kusoo beegantay marka ay noqotay in la qabto culeysyadii iyo waxyaabihii maaragtay ay doorashada haystay ha ugu badnaadaan culaysyada haystay saddexdan degmo ee hadda aanu ka qabanay siyaasiga ahaa way dhammaadeen hadda marxalad bus baa loo gudbay xisaabtii siyaasadda oo u dhan baa la qabtay marka si nabadgelya kusoo dhammaatay
waa tahay bal sida natiijooyinkaasi loo kala helay haddii aad warbixin kooban naga siiso xisbiyadu sida ay u kala heleen natiijadii xalay aad ku dhawaaqdeen
walaalow saddexdaa degmo natiijada xisbiyadaan ku dhawaaq soo saarnay kuraasta xildhibaanada soo baxay saddexda saddexdaa degmo si guud baanu u sheegnay cododkay kala heleen baana mid kasta da ku heliyey maxaan ku idhaahdaa kuraasta waana isku dhadhawaayeen saddexda degmo oo xisbi aqliyeed ku dhisan kara golad maxaan ku idhahdaa maayarka ma jiro inta badanna isbahaysi bay ku dhisaan ama maaragtay haddayna noqon xisbi toosaqabeed oo ilaanu jirin marka guud ahaan siddeetan iyo kow kursi baa lagu tartamayey oo saddexda degmo yaalay golayaasha deegaanka xisbiyadu soo kala heleen haddaan si kooban u sheego guud ahaan siddeetan iyo kowda kursi xisbiga ka ah waxa uu helay labaatan iyo sideed xildhibaan halka xisbiga horseed uu helay toddobiyo toban xildhibaan xisbiga sincad wuxuu ka helay saddex iyo toban xildhibaan xisbiga mideey iyo xildhibaan xisbiga ifiya wuxuu ka helay afar xildhibaan xisbiga rumcad waxa uu helay afar xildhibaan xisbiga mustaqbalna wuxuu helay laba xildhibaan halka xisbiga shaqaalaha uu helay saddex xildhibaan marka sidaasay waxay u kala heleen xildhibaanadii soo baxay guud ahaana xildhibaanadu toddobaatan iyo kow waa rag halka ay toban dumar yihiin waa tahay magaalada garowe kale oo caasimada puntland ah aad baa xisbiyadu isugu dhowaayeen marka sidee ugu kala baxayaan inay ku heshiyaan dhinaca qofka maayarka ama xisbiga maayarka oo kale maayarka magaalada uu kasoo baxayo arintaasi arin loo diyaarsanaa ma ahayd oo dabcan laga sii fekeray haddii ay tani oo kala dhacdo walaal haa oo sharci baa jira tilmaamaya maaragtay sida golaha deegaanku ay maayarkoodu kusoo baxayo haddii xisbi aanu jirin aqlabiyad haystaa dabcan dee axsaabtu markaa waxay imanaysaa in axsaabtu ay wada dhistaan oo markaa sidaas ay ku noqoto maayarka lagu soo saaro marka markan dhanka xisbiyaday jirtaay siday ugu heshiinayaan
waa tahay dadka lasoo warinayay in doorashada ay si weyn uga qayb galeen waxaa ka mid ah dadka gudaha ku barakacay oo kale bal arrintaasi faahfaahin naga sii iyaguse wax matalaada ma ku yeesheen xubnaha soo baxay
walaalo waa run dadka maaragtay barakacyaashii ama gudaha kusoo barakacay qayb weyn bay ka ahaayeen number fiican oo odayayaal ah ayaa degan weliba caasimada khaasatan caasimada garoowe inta badanna codadka halkaas kasoo baxay waxaan isleeyahay axsaabtii siyaasaddu meelahay xooga saarayno ku tartamayeen bay ahayd cambeyno adagna maaragta ay ka dhaceen dadkaas runtii dadaal badan bay galeen iyaga naftoodu waa dhici kartaa inaynay siyaasiyiin badan oo issoo sharaxa inay lahayn dad murugmaala isaga badan yihiin iyo dad danyar ah marka xaqiiqatan dee anagu xildhibaanada waxaan cod un baan caawa kusoo saarnay laakiin meelahay ka kala yimaadeen iyo siday kala yihiin weli waxay noqonaysaa arrin dambe dambe oo la ogaan karo wax cabasho ah oo ma idin soo gaartay lacag lagu bixiya doorashada oo kale iyo sidoo kale in la ololeeyey wixii ka dambeeyey xilliga aad ogoleedeen sida maalintii doorashada oo kale ay dhacaysay in wax ololo ah xisbiyada qaar ay sameeyaan cabasho noocaasa weli ma idin soo gaartay
walaalow marka cabashadu way jiraysaa mar walba marna cabasho la-aan ma noqonayso doorashada waxayba tahay maaragtay waana sensitive waana maxaan ku idhaahdaa tartan marka wixii laba dhinacba culays bay ka tahay oo xisbigiida wax dareema ama cidda wax dareentaaba way soo gudbisaa mar walba marka cabasho laba nooc bay noqotaa cabasho xisbigu marka in wax laga qabto uu maaragtay ku dacwoonayo ama ama ciddii kale ee maaragtay muwaadin ay soo dacwoonayso iyo cabasho la xiriirta doorashada iyo shuruucda iyo maaragtay cabasho rasmi oo xisbi ka timaada maalinkaa ololaha maalinkaa doorashada dee ololahu mamnuuc buu ahaa in badan way isku dayayaan dadku maadaama doorashada ku cusub tahay inay dadaal sameeyaan oo si uun maaragtay ay ay ololo u sameeyaan laakiin ololo muuqdo oo caadiya oo maaragtay xisbiyadu ay sameynayaan ama cabasho rasmi laga soo gudbiyay ma jirin annaga naftooda dadaal badan baan sameynay in badan booliskaan ku wargelina haddii arrintaasoo kale ay dhacdo in tallaabo laga qaado dad la xirxiray oo arrintaas loo xirxirayna way jiraan maalinkaas waa tahay guddoomiye waxaad soo hadal qaaday haweenka kale koob iyo siddeetanka kursi ee lagu tartamayey toban ka mid a inay heleen waxaana la leeyahay garowe unbay u badnayd haweenkaasi soo baxay marka dumarkuna muddaba waxa ay ka cabanayeen haddii doorasho qof io coda la aado in ay meeshaasi wax ku seegi karaan oo ay tahay in kuraas loo xiro marka bal arintaasi warbixin naga sii laftigeeda
walaalo tobanka tobanka xubnood ee usoo baxay haweenka garowe u badnaayeen waa run lix ka mid a garowe kasoo baxeen afarta kale degmooyinka kasoo baxeen xildhibaanada marka lasoo gudbinayana maadaama taloslistan isticmaalayno habraac baa jiray xisbiyadu ay saxiixeen oo sheegayey in haweenku boqol kiiba soddon ay noqdaan khasab tahay si kale haddaan u dhigo in saddexda qofa lasoo gudbinayo oo seejadii laga soo gudbinayaba mid ay haweeney ahaato marka dabcan dhankaas waan ka dadaalnay axsaabtuna way soo gudbiyeen waa laga yaabaa degmooyinka maaragtay iyo iyo tuulooyinka fogfog dad badan oo murashaxiin haweeney inaan la helin oo axsaabtu ay cabashadaas way qabeen laakiin waxaan is leeyahay runtii weli wax badan baa dhiman soo faarna dee kolley dadaal fiicana socdo oo wasaaradda haweenka iyo annaga naftooda bushgarayeynay iyo bulshada rayidkaa iyo in badan arrintaas ay ay maaragtay in ay noqoto dadaal badan laga sameeyey marka waxaan isleeyahay weli waa hooseysaa laakiin insha allah waa waa waa arrin fiican oo bilow bilow fiican okay guddoomiye hadda waxaad sheegtay saddexdan degmo ee doorashada ka qabateen inay tahay gabagabada dowladihii hoose maxaa xiga ma qorsheynaysaan in doorashooyinka baarlamaaniga iyo kuwa madaxtooyada ee puntland soo socda aad sidan oo kale kuwa qof iyo cod ah ay noqdaan ma u diyaar garoobeysaan in taasi ay dhacdo waa u diyaar garoobeynaa oo hay-addan hadda aanu joognaa waa hay-addii rasmiga ahde doorashooyinka awal hay-adihii hore waxay ahaayeen waxaa la ohan jiray hayadda hay-adda tebic baa la ohan jiray oo macnaheedu ahaa inay transition tahay oo aanan rasmi ahayn oo maaragtay looga gudbaayo golayaasha deegaanka laakiin hay-addani waa hay-addii rasmiga ahde doorashooyinka sanadaha soo socdana wakti fiican aan haysanaa in maaragtay arrintaas shuruucdeeda iyo nidaamkeeda o dhan la diyaariyo waana rajaynaynaa maaragtay inay xilli hore naga dhamaato marka dabcan waa jabta waa laga gudbay maaragtay arrintii qaabka hore lagu wadi jiray oo dhaqanka ahayd arrin dastuuriya hawl yani shaqadaan qabanayna dastuuri weeye waana lagu khasban yahay in arrintaa laga shaqeeyo waxaanu isu diyaarinaynaa qabashada maaragtay doorashooyinka xiga ee baarlamaanka iyo madaxtooyada insha allah iyo golayaasha deegaanka dhammaantood guddoomiye doorashadan hadda aad puntland ka qabateen oo kale maxaa cashar ah oo ay u noqon kartaa dowlad goboleedyada kale iyo sidoo kale dowladda federaalka oo aad la socoto in lasoo xulo oo doorashada aysan ku imaan qof iyo cod xildhibaanada marka la eego xildhibaanaduna doortaan madaxdooda ama madaxweynaha marka maxaa cashar ah oo laga baran karaa oo arintan loo gudbin karaa deegaanadaasi kala duwan ee dowlad goboleedyada iyo tan federaalkaba walaal waxaan isleeyahay runtii doorasho ka qabsatay maxaan ku idhaahdaa maamul goboleed ka mid ah maamul goboleedyada dowladda federaalkahi waxay cashar macnale u tahay iyo niyad wanaag maamulada kale iyo guud ahaan dowladda federaalka ah in ay arrintaas qabsoomi karto waliba aan isleeyahay waxay u baahan tahay diyaar garow aada u fiican oo dhan kasta ah dhaqaalo badan baa ku baxaa waxay u baahan tahay kaadir badan oo dad technical oo ka shaqeeya waxay u baahan tahay dadka in la wacyigeliyo loo diyaariyo waxay u baahan tahay shuruucdii waxay u baahan tahay maxaan ku idhaahdaa diyaar garow balaaran xisaabta siyaasadda shuruucdii kale hagi lahayd waxaasoo dhan bay u baahan tahay securitygii oo isna maaragtay arrin jirta marka waxaan isleeyahay arrintaasi runtii waxay u noqon doontaa soomaalida kale in shaqa la qaban kara ay tahay laakiin waxay u baahan tahay inaadan diyaar garow waxaan isleeyahay dee dowladda federaalka hadda anu intaan ka bartay doorashooyinka way weli aan diyaar loo hayn xilligan waktiga kooban oo jira way yara adkaanaysa saan isleeyahay waa tahay ugu dambeyntii mudane guddoomiye sidaa aad sheegtayba waxa doorasho horeyna usoo qabateen haddana waa idin gabagabowday waddan waxaad ka qabateen aan muddo sodomeeyo sano ah amaba muddo fogba aan doorasha ka dhicin wax doorashaa ka dhicin marka oo qof iyo cod ah marka dadka codaynta ka qaybgalaya ee codaynaya bal dareenkooda ma u bisil yihiin baad isleedahay dadka soomaaliyeed inay dadkooda matalaya doortaan oo iyagu ay noqdaan dadkii soo saari lahaa mise weli waxaa muuqata in arintaasi uu gaabis ka jiro marka loo eego baraarugga dadka codaynaya iyo guud ahaan dadweynahaba
walaalo xaqiiqatan intaan doorashada ku jirnay ilaa iyo maaragtay degmooyinkii hore runtii waxa ugu weyn aan mar walba aada iyo aada u arkinay waxay ahayd in dadka codayayaashihii ay maaragtay aada iyo aada ugu qanacsan yihiin oo markaad booqato meelaha safafka dhaadheer lagu jiro oo xilli hore la imanayo hooyooyinka xaafadda xilli hore kasoo baxay laga yaaba inay ku gaaraan saacado dambe mararkaad wareysato oo maaragtay la fadhiisato ama dhegeysato aad tiraahdo maaragta dareenkadu siduu yahay waxaad dareemi karaysaa dadkaasu siday baahi iyo hamuun ugu qabaan inay dadku iyagu soo doortaan ay ka daaleen wixii hore oo qabaliga ahaa runtii dadka qanaacadooda iyo rabitaankoodu aada iyo aada iyo aada buu waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed oo dhan waa isku mid keliya waxay rabaan maaragtay cid arrintaa uga shaqeyso oo hormud ugu noqoto marka runtii cid walba oo doorashada maxaan ku idhaahdaa ka qaybgelaysay ama shacab ha ahaadaan ama dadka ka shaqeynaya ha ahaadaan ama guud ahaan inta ku lug lahaydba waxay muujinayaan dareenkaa sare oo ah inay inay xaqoodii maaragtay dastuuriga gudanayaan waa tahay guddoomiye aad baad u mahadsan tahay
kaasina wuxuu ahaa kusimaha guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee puntland axmed maxamuud cumar oo marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka taniyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo